bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraabfaylaha ka dhowaada warka hiraabnima idaacadda raadiyaha baydhawa singhayta qodobada warkaananku doorkron weliba ku mid ahaa xubnaha ku-hirsan kuraasta aqalka sare ee gobollada waqooyi oo geekla dooradahaya saddex arrin oo la ka macnayay sababta wejiyada yoonqarstan ergada fadaasanaergada dooradaasi sanatarada somalilan soomaaliya oo ku qiybgalay shirkadda dalka kubahoobay suuqa komeza ciidanka xoogga dalka oo gulufka dhinac ahlusunna ka qaaday waqooyiga gobolka galgaduuda puntland oo w h o ngudbiidi caqabada ka haysta la dagaalanka cudurka covid afar dhallinyare oo la kiiriya magaalada jowhar somalilan oo guddi baaritaane andartay dilaalka kudhiyow laascaanooda shacabka dowladdeegaanka soomaalida oo geeka andarara doorasha dilaalka soomaalida lankajeyso koonfur afrika oo korri iyo booliska minneabolis oo hiriyay qof bilaamay soomaali ah dili waana qashin karaac ka dhex ridi miise raafayla dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo khamiis e taariikhda weliba ka beeganta soddonka bili sagaalaad ee setembar sanadka lamada kun iyo labaatii kowda intaas weli haydha qodobada warkaan hiraabtaanku door kulan ha ka dhowaada yoogii oo faahfaahsan hiraafayla dhegaystayaal geeka oo khamiisa weliba lakuwada in markala xarunta teendhada afasioni ee magaalada muqdisho lakuqabada doorashada kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi oo markaas la dhammaystiro shanta kursi ee ka hersnaaytay tumi kowda kursi ee gobolada waqooyi shalay weliba teendhada afasioni lakudoorday li kursi ee markaasaytii enkorey sanatarada aqalka sare ee gobolada waqooyi haanasayti oo doorashadii qaarasho xiise gaare lahayd shanta kursi ee geeka doorashadii kordhiyaasa teendhada avazoni weliba ka tartamaya xubno afartii sane laadhaafi ka fadhi iyo weliba haano cusub oo hada fadaa inay markaasaydi kuraasti helaan welibana magacyada shaldeyna kursiga koowaad weliba ka tartamaya saciid cabdi xasan welibana kala tartamaya jaamac cabdulaahi maxamed kursiga lamaad weliba fadahaya munuuc cumar xasan naciima xasan xaaji maxmuud sucaad xasan maxamed kursiga saddexaad cabdirasaaq axmed cali iyo weliba xasan cabdi gaas iyo axmed maxamed saciid kursiga afraad axmed ibraahim maxamed qorane baashe maxamed ismaaciil kursiga shanaad weliba fadahaye deeqa xasan xuseen iyo weliba hodan abuukar xasan doorashada kuraasta aqalka sare ee dalkaya gabagabo ka dhow welibana la filahay in dhowaan dowlad goboleedyada kajara dalka iyo ha dhammaystiran doorashada kuraasta aqalka sare oo markaasi ku hersanyeena saddex arrin oo la kamicnayay sababto markaas wejiyada yoonqarsidan ergada dooradaasi sanatarada somalilan baraha bulshada weliba qobsatay daqiiqadii laadhaafi sawirada qaar ku mid ee ergada somalilan ee markaas dooradaasi xildhibaanada aqalka sare ee kamatelow gobolada waqooyi ee baarlamaanka soomaaliya arrimaha layaabka leeya eh in la aragay sawirada shakhsiyaad ku mid eh haano cod ee oo markaas hiriday dhowr afsaab ama facemas ah haana sayti oo dawoolay inta badan wejiyada ilaa iyo madaga fasirada shalduun weliba lakabiyay arrintan dadka qaarsho weliba yoqobana obsika eedin in markaasaytiyo goobtiyo roogan ee erga markaasayti iyo markaas akajeeda somalilan ku sugan yihiin saasna markaas lanqari wejiyadiyo si markaas lana aqoonsanaa dadka kalena weliba ayaa ku micnayna inay jarta obsika eedin in ergada markala markiyo waldoordan kureed iyo fadaaya in reedan ka nagadan deegaanada somalilan waanaya jarta walaac ka eedin in haddii la aragay ka shaqeynta arrimaha doorashada soomaaliya xabsiga markaas lantaxawow somalilan horey weliba ayaan sheegtay in warshaqe aan kala hayno doorashadana wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac weliba ku qiib galay shirkii labaatii afaraad ee wasiirada cadaaladda iyo weliba xeraalayaasha wadamada kabahoobay suuqa guud ee bariga iyo weliba koonfurta afrika ee komeza oo soomaaliya xubinka etowaan laga qobaday aalada fogaan ariga ee zoomka weliba ankuurbiya eeray horumarada soomaaliya ka tilaabsatay dhinaga cadaaladii weliba garsoorka sida dhisowka golaha adeega garsoorka guddiga qaran ee la dagaalanka musuq maasuqa kabiirowka sharciyada caalamiga ee la dagaalanka musuq maasuqa e u n iyo weliba arab ligo iyo walaalamid ee yalika eri qoraal markaas usa saari wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nur jaamac qoraalka wasiirka waliba intaas kasii daray walisaas oo kale markaas la wadaagnay qorshaha istaraatiijiyadii santisana ee markaas diyaarini muddadii uuna xafiis ku rognay iyo weliba caqabadaha haysaday guud ahaan bahda cadaaladda dalkaana ciidanka militariga soomaaliya ee ka howlgalow gobolka galmudug waliba geeka waliba markaasi duulaanka qaadana waqooyiga gobolka galgaduud oo muddooyinkii laadhaafi abaabulya ku wadeen ciidanka taabacsan hogaanka maamulka ahlusunna ee ka tali jari bartamaha soomaaliya ciidanku tirsiga militariga soomaaliya yaa ka aanbabaxay magaalada dhuusmare welibana deerana deegaanka bilibere oo markaasan dhexay caasimada maamulka galmudug iyo weliba deegaanka baho oo markaasiti saldhig iyo kusuubsan ciidanka ahlusunna oo dhowaan kuruqaansiday deegaanka huurshe ee gobolka galgaduud dadka deegaanka weliba warbaahintii oon sheeganaa in iyo qoban obso xoogun maadaama lamaada dhini markaas abaabul xoogun helo welba markaas lafilada kora inuu ka dagaalaman bartamaha soomaaliya sarkaal ku-tirsan militariga soomaaliya iyo weliba warbaahinta in sheegaya in ahlu sunna ee wadda abaabul xoogun ujeedyan ay inuu weeraran caasimada galmudug saadiraadiyana markaasi ku horseedaan sida caasimada yohanindeerna dhowr ilo wareede oo markaasi ku warmay in ciidanka dowladda gaar ahaan ururka gorgor lamaadadhin markaasi ku wadan howlgalka kudhin ee ciidanka ahlusunna ee kusugan deegaanka bohol ee gobolka galgaduuda markilaa kutaba ciidanka dowladda ee kabahi dhuusmareeb waliba dhinaga kale deegaanka bohol oon ruqaansiday ciidanka kale ee markaaseyti ee bahi deegaanka xanubuure ee waqooyiga gobolka galgaduuda macalin maxamuud sheekh xasan iyo weliba sheekh maxamed shaakir cali xasan oo tumi kowdii sebtembar lamada kun iyo labaatan kowdii sanadkan markaas ciidanka nagdi deegaanada maamulka galmudug weliba abaabulana ciidamo daacadan ee sheegeen in markaasi qaadeen qolofku nin ee dagaalyahanada al-shabaab ciidanka iyo abaabulin oo badan ciidanka iyo kulwareegan dowladda federaalk bartamihii lamada kun toban sagaalkii iyo hadda kusugan deegaanka hurshe bohol sangola iyo weliba deegaano kale oo dhiyo waqooyiga gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya sidii markaasetiyo sheegeen dadka deegaanka sheekh shaakir oo hadlay deegaanka hurshe weliba sheegay in markaasetiyo qaadeen qolofku nin ee al-shabaab ciidanka dowladda markaasetiyo baaraha sida markaasetiana dagaalamow al-shabaab ilaa haddana majarta walwar eh oo markaas ka saabsan dhaqdhaqaaqa militariga soomaaliya oo hokabay dhinaga ahlu sunna balse xiisadan welibaa ku toosastay xili maalmo la dhaafiyo jareen hadallo ka saabsan jameecadda hubaysan oo markaas suurtagal ita in reedlan la wareegta maamulka gobolka oo markaasetiyo gacanta ka haayan ka haayanba lamada kun siyeedkii ilaa lamada kun iyo labaatankii waliba geeka booqosho gaaban xarunto dhexe ee wasaaradda caafimaadka maamulka puntland kaseeday wafdo bileeran oo ka darara hay-adda qaramada midooben qaabilsan caafimaadka adduunka ee w h o wafdigan oo hogaamiyaha doctor asmas agaasimaha cudurada ee isgudbiyaan iyo weliba caafimaadka dhimirka hay-adda caafimaadka adduunka xafiiska qaahira wafdigan waliba booqoshada la xiriirtay sidii markaas lan qiimay lahay sida markaas lankajawaawa caabuqa covid toban sagaal iyo weliba sidanka haboon ee markaaseytii lansii xoojii karo dadaalada kudhina ee caabuqa covid toban sagaal shirkudhihii hoolka xarunto wasaaradda caafimaadka weliba ku qeybgalay wasiirka wasaaradda wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud weliba qaar kumid eh agaasimo waaxeedyada wasaaradda shirko oo waqti dheer qaaday weliba wasaaradda markaas habandhigtay warbixin la xiriirtay guulaha lakudeeriy caqabadaha jiri weliba shaqada wasaaradda ka qabatay dhinaga wacyigelinta furuuka xarumaha lakarantiro dadka xanuunka laka heli isaas haatow furitaanka ilaayo afar shay baar oo markaas laga baarow xanuunka waanayo kashal yaalan qaar kumid eh gobolada puntland wasiirka wasaaradda doctor jaamac faarax xasan oo warbaahinta kureed hadal kooban jeedi weliba us eray waa weliba kadhawaynay wasaarad caafimaadka puntland weliba ka dhawaynay xubno markaasiti ku dararay w h o welibana markaas aan ku warbiinay guulihii uuna ku deernay kahortaga covid weliba caqabadaha jari madaxda dowliyaha joe intio kulunjo dareeri weliba kama hadnaganaha dhawaaqa kulunsuubi welibana tilmaamay in ujeedka safarjo haya qiimeynta howlaha dareeri iyo weliba in la kajawaabo dhammaanba gaabshiyada jari ee mbahan in markaas iskakaashida dhammaystirsho iyo weliba si gaar ah markaashayti unka bogaadii hanaanka wacyigelinta iyo weliba heerka qaadashada talaalka covid toban sagaal ee puntland iyo xuseen in juhdiga lakabii mid muuqda ciidamada booliska magaalada jowhar weliba xalay saldhigga magaalada seytiyo kirina afar dhalinyaro oo markaas kumid ah dadka ku nool magaaladaas dhalinyarada lihiri weliba kumid ahaa oo markaas laka aadaya in markaas hirdan fanaanad markaasi qoranta hiiraan state meelo sideedi kalena markaasi sheegeen in markaasati la ogayna qaar kumid ee ehlada dadka lihiri iyo weliba warbaahintan xaqiija in dhalinyarada sayti xalay ku hoydeen saldhigga magaalada jowhar xaragan linjeysi afarta dhalinyarada ee magaalada jowhar weliba kotoosay xero dadka ku nool magaalada beledweyneoo diideen in madaxweynaha hirshabeelle useeyo ususaada islamarkaana dhowr jeer dadka dhigii daddhigii banaanbax markaas la horjeeda la hirhiiri weliba xalay xilo dambe magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool deeray xubno caadi oo markaas ku darara somalilan oo markaas ayti guddi hanisayt oo markaas baaritaano kusuubyow na wala soo weydiilalka kudhiyow magaalada sayty ee laascaanood guddiga oo hogaamiyay wasiirka arrimaha gudaha somalilan weliba weeliyaayo wasiirka warfaafinta wasiirka gaadiidka weliba horumarinta jidadka wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga taliyaasha guud ee militariga weliba booliska xildhibaano xildhibaan casoobe iyo weliba xubno kale oo ku tirsan laamaha shildhiban ee somalilan xubnaha guddigan weliba baaritaaniya kusuubii doonaan daliilkii inka dambeey ee kudhii magaalada laascaanood walyaawosa iyo weliba sababtisanti in markaas laqowadu wahay dadkii daliilka injaysid mas-uuliyiinta ka tirsan somalilan ee kusugan magaalada laascaanood gudoomiyaha gobolka sool ee somalilan cabdiqani maxamuud jiidhe weliba sheegay in markaas cabdiqani oo markaasiyadii guddigan usukrajow in markaasiyadii qorfeen wadiyada amniga horumarka gobolka welibasi markaas lanku horseeda lahay dilaalka hananagadi ee gobolka sool xubnaha guddiga somalilan kadartii inuu baaritaan kusuubiyaan dilaalka kudhiyow magaalada laascaanood weliba kulamo la qaadi doonana maamulka magaalada odayaasha dhaqankii weliba saraakiila shalduwan ee ciidamada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool yaa tobankii sana ee lahadhaafi weliba kadhiyay dilaal qorsheysan oo lanjeysa mas-uuliyiin ku tirsan somalilan welibana dilkii inkadambey ee dhii horaantay bilaan lanjeysa xubno ku tirsanayay golaha deegaanka ee magaalada laascaanood dhinac kalena dadka dowla deegaanka soomaalida dalka etoobiya weliba geeka oo khamiisay markaaseytii kadararana goobaha odbixinta iyo weliba codsho ankadhii badan doorashada guud ee waqtigii markaasileed ankadhiidi magaalada jigjiga ee caasimada deegaankaas weliba dadka ku nool iyo hadda bilaabeyna inuu markaas hanbahan doorashada sii codyo markaas ankadhii badan doorashada wakiilada golaha deegaanka iyo weliba xildhibaanada deegaankaas kama tali doona baarlamaanka federaalk etoobiya waa doorashadii inkooreyt ee markaas deegaankaas kudhiida tan iyo markii isbedelka kudhiyay wadankaas uusoo awoodil wareegay ra-iisul wasaare abiy axmed sawiro laaka qaadi weliba laka argaya boqolaal dad oo markaas safdheer ankajara goobaha oodbixinta weliba codho markaas ankadhiibadow doorashada guud ee waqtigiireed ankadheedaya meel dhegeystayaal isna dhugusaatan waliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo inka dambeyntii weliba todobaadii laha dhaafi koray dilaalka kooxaha burcad ee koonfur afrikaanka ah oo gudaha dalkaasati onkajeysan soomaalida goobaha ganacsi kale dalkaas xalay xili damba burcad koonfur afrikaan eh weliba deegaanka mameladi oo markaas hooseedo magaalada bretoria ee dalkaas koonfur africa iyo kadilan ah muwaadin soomaaliyeed oo ku sugan goobtis ganacsi muwaadinka soomaaliyeed oo laka magacaabo jiray mahad raage aadan weliba amuuday dhowr xabadood oo markaasi ku dhaween kooxaha burcad iyo markaas goobtana ka baxsaday si uu sheegay mid ku mid ah ganacsada soomaalida oo markaas goobta ku suganahay waa muwaadinkii lamaad oo soomaali ah oo afartii siya saacadood markaas gudaha joolakadila dalka koonfur africa walibana hamiin ka hor deegaanka block seven oo konton iyo todoba kilomitr injara magaalada tisneyn kaasita markaas laka magacaabo jiray axmed iyo weliba gabar koonfur afrikaan laka dilay deegaankaas dhegeystayaal guud ahaan wali intaa gabagooya warkiisin kudhug musaasiin idaacadda raadiyaha baydhabo aan maxamed raxmaan sinidadisiya iyo xasan jookar farsamey sininka mahadsintiina guusoo ku wararkii barnaamijyada gubo idaacadda raadiyaha baydhabo